Al-Kataib Al-Ikhbariya oo ah garabka warbaahineed ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta baahisay muuqaalka mid ka mid ah weeraradii ka dhacay deegaanka Beerayaal ee duleedka magaalada Buulebarde ee gobolka Hiiraan, halkaas oo uu ka dhacay dagaal aad u xooggan oo dhex maray ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dowladda federaalka. Dagaalkaasi ayaa ciidamada dowladda federaalka waxaa lagu gaarsiiyey khasaarooyin kala duwan, iyadoo looga furtay gaadiid iyo hub, sidoo kalena goobta dagaalka la bilqay meydadka qaar badan oo ka mid ah askarta dowladda federaalka. Al-Kataib Al-Ikhbariya waxa ay baahisay mid ka mid ah dagaaladii ka dhacay deegaankaasi sideed iyo labaatankii bishii Rajab ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda Hijriyada. Een waxaa muuqaalka lagu arkayaa ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo baacsanaya kuwa dowladda federaalka iyo askarta dowladda federaalka oo isaga cararaya goobta dagaalka. Ciidan badan oo ka mid ah kuwii soo duulaan tegay ayaana fagaaraha dagaalka meydadkooda looga cararay, waxaana filimka lagu arkayaa meydadka toban askari oo hal goob iyagoo wadar ah lagu soo bandhigay. Sidoo kale filimka waxaa ka soo muuqanaya gaadiid ka mid ah kuwa raaxada oo ah nooca loo yaqaan noohada. Waxaa sidoo kale filimka lagu dhex arkayaa ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo si geesinimo leh uga dagaalamaya fagaaraha dagaalka, isla markaana ay askarta dowladda federaalka isku jiraan tallaabooyin oo keliya.